أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya tahriibayaal soomaali ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka aljazaa'ir kadib markii ay la degtay doontii ay la socdeen maxkamadda wilaayada bokool ayaa filisay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay fagaara ku yaala degmada buurdhuxunle wilaayada hiiraan ayaa gurmad lacag ah gaadhsiisay ganacsato ku hanta beeshay dabka kacay suuqa degmada ceel cali ee wilaayadaas bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka baay iyo mudug ayaa goobo fagaarayaal ah ku daawaday filimka mu'asasada alkataa'iba
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaasi aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatan iyagoo fisanna howlgallo lala beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada etoobiya ee degmada dinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaan kaga sugan yahay wilaayada baay dhanka wilaayada hiiraan howlgal mujaahidiinta ay ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka moore eri ee duuleedka degmada moqri ee wilaayada hiiraan ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana howlgalkaasi lagu dilay laba askari halka lagu dhaawacay laba kale murtadiinta lagu dilay howlgalkaasi ayaa lagu kala magacaabi jiray iidow xasan garaad iyo muuse cali maxmed sidoo kale murtadiinta lagu dhaawacay howlgalkaasi waxay kale yihiin muuse cabdulle qoobis iyo cilmi cabdi raaye geedow dhanka kale wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay weerar madaafiica ku qaadeen kolonyo isugu jirta koonfaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo ku socdaalaya agaarka degmada afgooye waxaana jira khasaare cadowga lagu gaarsiiyey duqeyntaas tahriibayaal soomaali ah ayaa ku dhintay xeebaha dalka aljazaa'ir kadib markii ay la degtay doontii ay la socdeen warbixin ku saabsan warkaas waxaanu noo haya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba waa socdaa daacaddii musbaddaa ku dhimaa muswaa ka baxa labadaasa mid noqee maa inaad saansi lagu joogi kara maahaniyow qalbigaana gubtay oo qof ahaan iyo dad ahaana u dhimanay weligay waddankan intaan joogay weligay ka baxas ma dhihin laakiin hadda waxay ii qorsheen inay waddankaan iskaga baxo mase aan ku dhinto badda mase aan ka baxo waxaasna waxaa keenay maamulnimada iyo dhibaatada iyo isdabamarinta tuugada aa keentay marka waxaa waaye waa socdaaniyow wararka ka imaanaya waddanka aljazaa'ir ee dhaca waqooyiga qaaradda afrika ayaa sheegaya in mar kale dhallinyaro soomaaliyeed oo tahriibyaal ah ay ku dhinteen xeebaha waddankaasi saraakiisha ciidanka badda dowladda aljazaa'ir ayaa waxay xaqiijiyeen inay qallibantay doon si dhow maaleysiya uga ambabaxday xeebaha waddankaas islamarkaana dad tahriibyaal afrikaan ah ay la socdeen doonta oo degtay ka hor intii aysan gaarin biyaha waddanka sbain waxaa ku dhintay dhowr qof oo u badnaa dad soomaali ah qaar ka mid ah soomaalida deggan magaalada aljazaa'ir ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in la soo gaarsiiyey dhimashada ilaa iyo sagaal qof oo soomaali ah kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar wararka ayaa intaasi ku daraya in dad ka badan afar boqol oo qof oo soomaali tahriibyaal ah ay laba isbuuc gudahood ay galeen badda qaar badan oo ka mid ah dadka ayaa u gudbay dhanka sbain halka kuwo kale ay dhinteen tahriibayaasha ku dhintay badda u dhexaysa dalalka aljazaa'ir iyo sbain ayaa ka kala tegay magaalooyin ka tirsan soomaaliya sida laascaanood garoowe iyo muqdisho dadka ugu badan ee hadda tahriibka u aada dalka dibaddiisa ayaa ka tegaya magaalada muqdisho oo ay ka jiraan duruufo dhaqaale oo aada u adag iyo tacadiyo ay geysanayaan maleeshiyaadka kooxda riddada boqolaal ka mid ah dhallinyaradii ku shaqaysanaysay mootobajaajta ayaa tahriibay halka kuwo kale ay sheegayaan inay dalka isaga cararayaan sababo la xiriira dhibaatada uga imaanaysa kooxda riddada ee uu hogaamiyo xasan gurgurte doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud rajo fara badanaan laheen laakiin hadda niijo fara badan aan ku dhacay aan horta waxaa ka mid ah dadka baayaha gaarka qabo taariiba kad wax i wada haddaa helaa horta lugaha iga go'an kowdhe wax i wada haddaa helaa ilaa nairobi xataa wax ii dhawey alla afgooya dhaafilaa macnaa mafaad lugtaasaa iga go'an ugu yaraan xataa nairobi haddii liigeela xataa waxaa waa si dhaqaajila marka dhallinyarada inay taariibtana waxaa keena walaalkeeyo dad badan oo shaqa la'aan iska jirto dadkii dhallinyarada jaamacada ka soo baxeen shaqooyinkii oo ay munaasab ku ahaa in ay hel lahaayeen ma hayaan marka shaqadii waxay noqotay nin walba macnaha nin walba ninkiisa ay noqotay ma fahante marka aad ugu xumahay ajaanib fara badan waddanka imaanayso ana hadda waxaan ka imid nahay dhallinyaradii dhismaha fuundiga iyo faryaamanimada iyo rinji ku shaqaysato inkastoo aanay qadar ilaahi ugu dhacda laakiin dhallinyaradii kale oo shaqay jirtay shaqadii waa laga doorbiday shaqadii waxaa la keensaday niman turki ah niman kenyaati ah adigaa guryihi ka shaqeyno dhallinyaradii soomaaliyeed oo farsamayaqaaniinta ahna meelaha iska socdaan marka aad ugu xumahay inaan tahriibaa rabaa mootan waa iska geda wax kala raadsan inaan waddanka dhan aan ka tagaa rabo waxaa waye dadka kalena oo dhallinyarta waxaan leeyahay waddankan iskaga qaaxa wax yeejira wax yaala ma jiraan marka waxaa waye dadka madaxda waxaa waye carruurtooda marmar waxaa waye qoriga afka lagaa gelinaa waddanka waxaa waye amniga sii la rabay maahna canshuur waa bixinaa saasay ta waxaa wax ku dhibi waa arkay liifaab lagu garaacaba haddii la rabaade waxaa waye marka waddankan sharci ma jiro dad wax ka qabanaya waxaa waye ma lahan madaxda waxaa waye dhegtay fadhiisaan marka waxaa waye waddanka inaan iskaga tahriibno aan iskaga tagno waay lacagaha baadda xaddhaafka ah dhulboobka iyo boobka dhaqaalaha bulshada ee ay geysanayaan madaxda kooxda riddada ayaa la rumaysan yahay inay sabab u yihiin tahriibka zaa'idka ah ee ay ku dhaqaaqeen dhallinyarada soomaaliyeed maxkamadda wilaayada bokool ayaa firisay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay fagaara ku yaala degmada buurdhuxunle faafahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan
halkan waa fagaaro ku yaala magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacay xad ka mida xuduudda alleh boqolaal ka mida bulshada muslimiinta ee ku nool magaalada buurdhuxunle ayaa isugu soo baxay fagaarahan kuwaasoo u soo daawasho tegay xadkan ka midka ah xuduudda alleh ee la fulinayay xukunkan oo ahaa xaddu sariqa waxaa lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah oo dhac u geystay dukaan ku yaala deegaan hoostaga magaalada buurdhuxunle isagoona ka qaatay dukaanka bagaash iyo alaab kale kuwaasoo qiimo ahaan markii liisku geeyey lacag ahaanna loo badaray gaaraysay lix boqol iyo lixdan doolar qaadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ee bakool oo goobta fagaaraha ka aqriya xukunka ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey ninkan xatooyada geystay iyo waxa uu dhacay inta ay la egyihiin
saciid wuxuu iga jabsaday dukaan wuxuu ka qaatay tobani kow macwiis sabar ah tobani toddoba habbo oo teleefoon ah oo ka kala kooban laba samikaaro iyo saddex samikaaro shan habbo oo gal teleefoon ah afar habbo oo meymoriyaal ah laba saacadood hal cimaamad iyo hal habbo oo sarwaal jeemis ah hal funaano tan kuleetiga leh ah hal joog oo kobo ah iyo boorsada alaabta lagu qaaday ugu dambeyn qaadiga maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka ninkan falka xatooyada geystay iyo adilada loo cuskaday waxaana ugu dambeyntii la fuliyey xukunkii gacangoynta ahaa intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay dacwada iyo jawaabta oo ahayd mid qiraal ah qiimaha alaabta kor ku xusan uu gaadhay lix boqol iyo lixdan doolar ayna fiidhisay nisaabka xatooyada waxay soo saartay xukunkan koow in laga qaado hantidaas uu haday laba in gacanta midig laga gooyo saddex xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda loo cuskuday qaala allaahu tacaalaa waasaariqu waasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaala min allah والله عزيز حكيم المائدة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فساعدا متفق عليه واللفظ لمسلم واللفظ البخاري تقطع يد سارق في ربع دينار فساعدا قال القاضي عياض رضي الله عنه سان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع باستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في الفروع منه حدنا وهل قد قليا تنفيذك حكمك هل فليو maxkamadaha wilaayaadka islaamiga ayaa fuliya xuduudda alleh taasoo bacdallaahi ku timid hergelinta shareecada raxmaanka ee laga hergeliya guud ahaan wilaayaadka islaamiga wilaayada hiiraan ayaa gurmud lacageed gaarsiisay ganacsato ku hantabeeshay dabka kacay suuqa degmada ceel cali ee wilaayadaasa cabdiqani maxmed ayaa inoo faahfaahinayaa waxay ahayd munaasabad lagu wareejinayay deeq lacageed oo gurmad ah oo ay iska kaashadeen wilaayadaha hiiraan iyo waxgaradka beesha gaaljecel taas oo loogu deeqay ganacsatadii ku hanta beeshay dabka kacay suuqa degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan munaasabada oo ka dhacday degmada ceel cali waxaa kelimaad kala duwan ka jeediyey waxgaradka beesha gaaljecel mas-uuliyiinta wilaayadah iyo dadkii dhaqaalaha la guddoonsiiyey sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada hiiraan ayaa kelimadan goobta ka jeediyey kulankeenna galabta muhiimadiisu waa deeq ka timid ama iska kaashadeen beesha gaaljecel dhaqankeeda iyo hoggaankeeda iyo wilaayadooda islaamiga hiiraan deeqdaasoo loogu talagalay dad walaalo ah oo musiiba ka qabsatay guryahoodii iyo hantidoodii inuu la tacaawuno sida shareecadeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala ay qabto kaalmadaas oo loogu talagalay dadkii ay guryaha ka gubteen ee ganacsatada ah ee ku noolaa degmada ceel cali in lagu wareejiyo aan ku wareejinno baa muhiimaddeenna iyo kulankeennu yahay xoolahaas marka dadka loogu talagalay waa dadkii guryaha ka gubteen labaatankii dukaan oo gubatay dadkii dhibaatadaasi ay gaartay baa loogu talagalay cid gaara ma ahan waa kaalmo inaad kaalmaysataan ilaahay subxaanahu wa tacaalaana idiin barakeeyo aanan idinku wareejinno walaalaha beeshan aan u mahadcelinno kulankeenna galabta muhiimadiisa waa intaas nidaamka noocaan ah oo dadku ay isu taraaxumaan oo kuwa tabarta yar la taageero waa waxa shareecadeenna ay ku timid nebigeennan uu la yimid calayhi salaatu wasalaam irxamuu man fil ardi yarxamukum man fisamaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u naxariista dadka dhulka jooga waxaa idiin naxariisanaya allaha sarreeya sunnadaa fiican oo aad jidayseen ikhyaarta beeshana aad baan idinkaga mahadcelinayna walaalahana waxaan leenahay wixii idin soo gaaro ilahay idiin barakeeyo sidoo kale waxaa dhankooda goobta ka hadlay waxgaradka beesha gaaljecel oo kaalin mug leh ku lahaa soo aruurinta dhaqaalahaasi awalan allah subxaana wa tacaala ayaanu mahadcelina naga dhiga muslimiin bacda xamdulilaahi tacaala waxaan halkaan idinan ugu mahadcelina sidoo kale walaada islaamiga hiiraan had i jeerbo ummaddan muslimiinta oo racyada ah la qaybsado dhibabka soo gaaro guud ahaan waxaa kaloo halkaan ugu mahadcelinaynaa beelweynta reer gaaljecel ee reer hiiraan ee ayagana walaalahood dhibka la qaybsaday nabiga salawaatullahi wasalaamu caleyh siduu noo sheegay mu'miniintu waa hal jasad dhib mid hadduu gaaro kan kalena inuu dhibta la qaybsado ayaa la rabaa dhammaan ciddii qowl iyo ficilba uu gacan ka geysatay hantidan faraha badan ee degmada ceel cali ganacsateeda gaaratay haddana ilaahay subxaana wa tacaala ayaan weydiinaynaa intii in ka badan in ilaahay soo celiyo oo siiyo walaayada gobolka hiiraan boqolkiiba boqol ay mahadsan tahay ayadana annagoon codsi u dirin degmada laga gubtay nabadoonyaheedana ay u dirin annaga oo nuqubadii gaaljeceelana aan u dirin ayagana waa ishilqaameen oo dadkii xukumayeen haddii dhibaato gaartay waxay ugu deeqeen fartan halaad afartankaas halaadan ugu tala galnay galabta halkaan lagu dhiibaaya walaal wixii ka gubtay ilaahay ha u kaalmeeyo wixii ka gubtayna sabar allah ka siiyo gurrihii marka sidaas in loo dhisaa la rabaa nin walba wixii cabirkiisa as lahaay iyo gurigiisa wixiis ahay waa la og yahay odayaasha nabadoonyaha og dadka deriska ahay oo guryaha deriska ayaa og si wanaaggan ayagana oo degdega ay ku dhisaan beelweynta gaaljecel ee isku dayday in ay siiso walaalahood reeceel cali dab gaaray ganacsato guryo ay ka gubteen u garatay inay ugu kaalmayso waa idinkaga mahadcelinaynaa dhaqanka gaaljecel waana ku mahadsantihiin waxaa iyadan halkaan ugu mahadcelinaynaa wilaayada islaamiga hiiraan ayadana bixisay insha allahu tacaala waxaan leenahay miisaankiinna xasanaadka allah idinku kabo waa xaq idinku lahaay waa dadkan dadkaad maamulaysan oo dowladda aad u aheedeen insha allahu tacaala waxay idinku lahaayeen qayb ka mid ahna waa gaarsiiseen afartankaas neefne waxaa galabta halkan lagu wareejinayaa dadkii guryaha ay ka gubteen ayaa farta laga saarayaa si dib loogu dhiso guryihii gubtay insha allahu tacaala qodobkaygan halkaasaan kusoo kooba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa goobta hadallo kookooban ka jeediyey dadkii gurmadka dhaqaale la gaarsiiyey waxayna bacdallaahi u mahadceliyeen wilaayada hiiraan iyo hoggaanka beeshooda bismillah galabta waxaan joognaa xafladdii guryihii naga gubtay ee ay noo keeneen beelweynta gaaljecel lacag ay nooga deeqday waxaan halkaas ugu mahad celinaynaa beelweyntaas gaaljecel ee noo keentay aad baan ugu mahad celinaynaa walaayada gobolka hiiraan reer gobol iyadana noo keentay aad baan ugu mahad celinaynaa aad bay u mahadsan yihiin kolley intii xoolahaas dhiibtay miisaankooda aan qara allah ku dara aad baan ugu mahad celinaynaa alxamdulilaahi ilaahaygiis subxaana wa tacaala ayaan ugu mahad celinaynaa intii u gurmatay beelweynta gaaljecel oon u kala herin walaayada gobolka hiiraan oo iyadana nasoo booqtay waxaan annagaba ka codsanin iyadana nasoo dhex dhigtay waa u mahad celinaynaa ilaahay ilaahay idinkiisa ha ka ajir siiyo adduun iyo aaqaro waa la wareegnay maadaama aan nahay dadkii guryaha ay ka gubteen waana waxaan leeyahay xuseen cabdiqolomey dadka oo guryaha ka gubatayaan ka mid ahay ee- oo reeceel calay saddex qoraan lahaay alxamdulilah waxaan u mahad celinaynaa haddeena beesha gaal jecel oo haddeena noo soo gurmatay khayr allaha siiyo waxaa kaloo u mahad celinaynaa walaayada islaamka hiiraan alxamdulilaahi afartankii halaad ee, noola qaymay ee, guryihii gubtay ee, aniga saddex qoraan lahaay saddex kun ay iga soo gaartay lacagtii iid aheed ilaahay khayr ha siiyo waa qayb ka mid ah midhaha laga dhaxlay iskuduubnida iyo qabsashada xarigga alle waxayna tani tusaale u tahay kalsoonida iyo hufnaanta maamul ee ka dhexaysa shacabka muslimka ah ee ku dhaqan wilaayaadka iyo maamuladooda islaamiga ah bulshada ku dhaqan wilaayaadka baay iyo mudug ayaa goobo fagaarayaalaha ku daawaday filimka mu'asasada alkataa'iba aan ku horumarno wilaayada baay iyo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
xalay salaadii maqrib kadib ayuu allaha suurageliyey in goob fagaaro ah bulshada ku dhaqan degmada boolofulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bahay ay ku daawadaan isdaarkii xiisaha badnaa ee hadiyada ciiduladxa ee ay dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada shabaabul mujaahidiin kadib roobab ay ku diirsadeen dadkii iyo duunyada oo maalmihii lasoo dhaafay si way nooga da'ayey degmadan iyo deegaanada hoos yimaada dad fara badan oo isugu jiray rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn ayaa isugu yimid barxad dhanka galbeed ka xigta masjidka jaamaca ee degmada buulafulay halkaasoo inta badan lagu daawado muuqaalada alkataa'ib isdaarkan oo ahaa mid xiise gooni xambaarsan laguna soo bandhigay halaaggii murtadiinta ku qabsaday dagaalkii aadan yabaal ayaa suurageliyey in qaar ka mid ah daawadayaasha ay waraysi gaar ah siiyaan idaacadda islaamiga andalus si ay u cabbiraan shucuurkooda bismillah ninkaas waa aad u wada jeedaan soo ma jeedaan waa odowaa yuusuf raage waa taliyihii ciidamada soomaaliya mar dhow ninkii hadlayay lahaa taleefon idiin soo diri mayno waa idinka garab dagaalamaynaa idinkama tegayno ninkii lahaa isagu ahaa odowaa haddana waa markii aadan yabaal ay soo galeen waa ka khudbadan jeedinaya maalinkii aadan yaal la qabsadayna isagoo lugaynaya isagaa ugu hor cararay isagii shuute haddana waa kana saanu u babaxnaya oo isu boolixinaya daanyeer daanyeer camal iska dhigaya maalinkii la baxayna isagoo laguhu baxeenuu ka baxay magaalada haddana waxaa waaye waa khudbadan waa maalinkay soo galeen maalinkay jabeenna waa arki doonnaa insha allah cabdishakuur sheekh daahir alidhaha waxaan joogaa fagaaraha buuqlufallay aan ka fiirsanoynaa filim oo cajaa'ib liho ka fiirsado u heshna umraakana ma aragna hid agaan maasha allah gaala sidii oo sinas moomoonkati daanyeer oo kale oo sinas tuutuurooshkati haddee shuuti iyo kii kale oo caliguudaaw iyo dhibka isagu ka dhihiin arakate roorka isagoo umbalaawan askarta askarta sida xun oo isoo luun oo arxandarrada oo una arka gacantana una oo kaca siibnayn wal oo lala yaaba oguuday alxamdulilah ilaahay oo mahadda iska leh guusha ilaahay oo naga siisi hadda meesha keliya isoo kafaankada na oguuday oo magaalada isoo harka oge una harka qobsani marka meel luun baahan yaa muslimiinta in oo jihaadkasa luun diyaargaroowa lanwiin ciyaal balaan waayeel iyo iyo war kastaba qof kastaba in oosaa diyaargaroowa waa luun baahanya insha allah aaymay dheere cabdiraxmaan n owka may fagaaraad awalba walala ka daawada jaray magaalada buulfulaya may ka daawadayne filinkii aadan yabaal fagaara owka may dheeraa eed iyada lahambuuy n dadka gaar hataa may dheeraa geedaho saaranyi iyo mootooyinka la ku fiirsadaay bulshadii iska badatay eed iyadalan faraxsinyalan takbiirsadaay ilaa may dheargay owka gaalada eed eed imbootayaasay madiyo magaalada hagalaayeen sida may dheeraay murtadkirka magacaabay odawaa iyo shuuta iyo dadkinimataay oo bootayaayan oo maydha aragay faniinayaano isku fiyaansadii maydha araay irin waraabo galihaan ilaahay ka mahadsan subxaanahu wa tacaala gaala jabsha geeka leemanin koow ah filinjo oo meenaha laha ku duubay halka taa'iba ka dadaali geekale maninkoe marar badan aragnay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan subxaanahu wa tacaala guultankuwiin ilaa meeleralukukuteegow raayada laa ilaaha ilalahu ka qoranta ilaa lukukuteegow maraykanka iyo meelera agalkacad imeelanaaradayo ka tilmaameen ilaa lukukuteego ilaahay subxaanahu wa tacaala guulasay yaa ilaahay ku tamaniyahayna subxaanahu wa tacaala ana gayraan makasaayo laakiin gantaalkoo gurguurta kagama insha allahu tacaala haddii ilaheer mailahaa gurguurta gaal insajuudo gurguurta gaal insajuudo anumba nin goondiyaasey gawaari iyo walba meleeraayuse gaalo qabta galantalaha ingiliyey iidinkayna gorgoro leereba hanuuna guraasey gargorki ii meleeraayuse gawaaridii gaashamanayti guuliyonta kiinka damboyti inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa si weyn fagaarayaal looga daawaday muuqaalkan aadan yabaal wixii ka dambeeyey markii la baahiyey waxaana isdaarkan uu bannaanka keenay jabka maleeshiyaadka riddada ee sida uu allaha ku suurageliyey qabsashada degmada istaraatiijiga ah ee aadan yabaal markana wilaayada mudug iyo walaalkeen cabdiraxiim shaacali
إن كيد الشيطان كان ضعيفا
waa daawashada isdaarkii ay soo saartay mu'asasada alkataayib oo lagu daawaday degmada jawle ee xarunta wilaayada islaamiga mudug fagaaraha jawle waxaa isugu yimid bulsho weynta magaaladaasi kuwaas oo u soo daawasho tegay filimkii aadan yabaal ee jabka lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka xasan gurguurte iyo saraakiishooda ee ku sugnaa degmadaas dadku waxay ku daawadeen isdaarkaasi maleeshiyaadka murtadiinta oo ka firxanaya goobta dagaalka oo ay iskaga hor yimaadeen xaqa iyo baadilka halkaas oo allah guusha uu ku siiyey addoommadiisa mu'miniinta ah shucuubta reer mudug waxay ku indhaqaboobsadeen jabka lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka gaalaraacyadah ah ee ku soo duulay wilaayaadka islaamiga ah oo ka dul shanqartay rasaasta ciidanka mujaahidiinta waxaana lagu arkayey bakhtiyadooda laguna daawaday filimka alkataa'ib kuwaas oo daasa maydaanka dagaalkaasi ka dhacay oo ah degmada aadan yabaal wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe dadku waxay ka kala yimaadeen xaafadaha degmada jowle kuwaas oo soo buux dhaafiyey fagaaraha lagu daawado aflaanta jihaadiga ah ee degmadaas meega idaacatul andalus ayaa la dhex qaadnay dadka muslimiinta ahaa ee daawaday hadiyadda ciidul adxa almubaarak guud ahaan gobollada dalka shabeellada hoose shabeellada dhexe ilaa iyo weerarkii aadan yabaalo weerarkaasoo aad u ballaarnaa oo ay xarakada shabeell mujaahidiin ku qaadeen aadan yabaalo filinka gudihiisa lagu dhex arkayaa cali guudlaawe waxaa lagu arkayaa ammaanduuliyaha lugta wasiirka gaashaandhigga axmed macali fiqi filimkuna waa filim aad u xiiso badan sidoo kale filimka waxaa ku jira aadan yabaal waxaa looga soo baxay xeelad milatari odayaashii kufriga ugu weynaa oo dhahaya xeelad milatariya looga soo baxay laakiinse waxaa lagu hor burburay mu'asasada alkataa'ib filimka ay soo saartay ciidankiiyo si tarab tarab ah loo laayay aa lagu soo bandhigaa filimka dhiigbax aad u ballaaran aa ka dhex muuqda meeshaas waxaan kaloo aragnaa baabuur cabdibilaaho meel loo bixiyo laala ayaa dad ciidanka saaran yahay kadibna meeltiina intay uga kala daateen ay uga cararayaan mujaahidiintu qaadanayaan waxaan aragnaa baabuur waaweyn oo xamuula waxaana la tusay hubkoodii kala duwnaa degmada aadan yabaal waxa ka dhacay wax mindhaha muslimiintu ay ku qabowsadaan waaye gaaladuna ay ku niyad jabaan taariikh ah oo filinkan oo kale nama soo marin annaga dhan farxadda iyo raynraynta iyo qalbigeennu siduu yahay wax la soo koobi kara maaha niman murtadiinooyo kawooda ka orda waa cararayahaa aaka waa toobadiin tiradooda wax qiyaasi kara babalahanba kaamirada meelay qabato waa ayaka ayaka ka ordaya xabadda la raacahayo daba ordaya ayaga halkaas allah ku maasan waa waxaan leenahay nasii jibaara dabcan dab culus zaa'ida dabcan waa midkood waa deesan yahay wax la qiyaasi kara ma wahan waxaa lagu daawanayaa degmada jawlo ayaan joognaa aa waxaan fiirsanaynaa aflaam aad u caj oo ka mid yahay filimkii lagu soo bandhigay jabkii gaalada lagu gaarsiiyey degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellaha cajiib ayaan halkan ku aragnaa adowga ilaahay oo aad u jabay oo waxa weeyaan luuqyada lagu bursanahayo oo waxaan aragnaa baktigoodu daadsan yahay oo magaaladii lagala wareegay oo waxa weeye aan meel isku sheegin bootadii iyo faataa baqladii dhammaadna meel ay ka baxdaan oqoole ah waxaa iyagoo aad u firxanayo tiro badan oo hal sariyo oo iyagana ka badan oo laba canug eryanayaan oo gadaal soo fiirinaya midba mar iska dhacayo qaar lugaha ka jaban ay dhex ordaayaan magacayga shariifa xasan aa la yidhaahdaa degmada degmada joole shaan waxaan ku fiirsaday filin aad iyo aad u qaymo badan oo aad u wanaagsan oo walaalaha alkitaab ay noo soo gudbiyeen ilaahay ha ka amaal siiyo hana ka ajir siiyo dadaalkooda waxaan fiirsanay filim qiimihiisa aan lasoo koobi filimkii aadan yabaalaan meeshaan ku fiirsanay gaalo la xasuuqay murtadiin meesha daadsan rag waxawaaye dhiigooda u horay go-aankooda uu yahay kelimatu laa ilaaha ilalah inay kormar indhahaygu waxay qabteen xasuuq badan oo ku dhacay gaalada iyo murtadiinta iyo iyagoo firxadaho firxadkooda waxawaaye aan wax la fiiri karaahinoo ari weer garay camal ah ariga marka weerku galo waxaad u malaysaa wax la koobi kara ma ahan mar- marka meeshaan haddii saasba ay u firxaayaan marka horeba inaysan duulaan kaba soo qaadinoo ilaahay u toobad keenan horta waa waaye marka dambena hadda xasuuqooda iyo foolxumadooda iyo baktigooda meesha safanaysa u yaali inaan la fiiri karin inaan meesha ku fiirsanay ilaaha ku mahadsan wiilal yaryarhoo ilaahay kalaankiisa rumeeyo ayadda ilaahay inay kor noqoto rabaa dhabarka kaliya ka toogaya mid kasta dhabarka xabadda uga taala afgambi u yaala aniga kusan wilaayada mudug gaar ahaan degmada joole caawa waxaan fiirsanay macrakadii aadan yabaal taasoo aad iyo aad u qiimo u lahayd taas xamaasad goonihay wadato fariin ugu darahay mujaahidiinta ku sugan furimaha dagaalka waxaan leeyahay walaalayaal waxa baa haray cadigu wuu dhammaaday isdabaraxsin uunbaa hartay intaasna xaaqa insha alla daawashada kadib dadka muslimiinta ee ku sugnaa fagaaraha waxay u duceeyeen ciidamada mujaahidiinta oo la xisaabtamaya cadowga allah
mahadsanid cabdiraxiima warkii subaxnimo ee maantana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh